ku dhinteen dad gaadhaya sideed qof in ka badan toddobiyo toban kalena ay ku dhaawacmeen balse uu dagaalkaasi istaagay oo xaalada gudaha magaalada buuqhoodle ay haatan degan tahay daqaadir maxamed ismaaciil barasaabka gobolka buuqhoodle oon waraysi kala yeeshay dagaalkaasi khasaaraha nafeed sababay iyo waxyaabaha uu ka dhashay waxa uu yidhi wallaahi horta dee dagaalku saaka ayuu bilaabmay marka magaalo gudaheed ka bilaabmay waa garanaysaa dee kule khasaaradiisa waa iska badanaya iyo xabadda xitaa meeshu qofka xitaa meeshu ku talagala xitaa meel ahayn bay iska tegaysaa ma garanaysaa marka si kastaba ha ahaatee saakay bilaabantay xabaddu adu wakti duhurnimadii ilaakoodii duhurnimo ayay joogsatay dad badan baa in badan baan isku daynay inaan hawshaa xalka gaadhno wakti badan bay nagu qaadatay insha allahu tacaala adigu akhriga waa lagu guulaystay magaranaysaa marka culimadii iyo waxgaradkii iyo dee karboodkii ay kaceen muxuu markaa intee leego khasaaraha buu geystay maxaa dhintay maxaase ku dhaawacmay wallaahi weli hadda baadis baan ku jirnaa laakiin hadda inta aan hubo dhaawacu waa siddeed sideed iyo toban baan anigu dee indhaanka ku arkay ama isbitaaladii dee la keenayay aan ku arkay ama kula kulmay koley dee dhimashaduna waxay gaaraysaa ilaa sideed way gaaraysaa
waan gartay marka waa laba beelood waxaa istilayaa miya waa laba beelood waa laba beelood wax kale jiraas ma jiraan muxuu dagaalku ka kacay markaa guddoomiye sababtiisa adigu waa dagaal waa nin la dilay un asbaabtiisa hore loo dilay yani iyo dabagalkiisi mooyaan magaranaysaa labada beelood ay ku wada hadlayeen ninkii wax dilay noo keenay iyo wax noocaas asima noocaas adigu ku kacday adigu imika buuhoodla gudaheedaad igala hadlaysaa abuuda gudaheeda ku sugan hadda
waan gartay marka imika arrintu way degan tahay waad way qabowday miya alxamdulilah ilahay waa qabowtay way kala degan tahay hadda way kala degan tahay ma la kala dhex galay markaa labadii beelood ha waa lagu jira odayaashii waxgaradkii iyo culimadii iyo deegaanka oo dhan bulshada ilaa ururada haweenka dhex galay oo kacay oo kacay oo sameeyey marka lagu kala dhex jiraa
waan gartay marka imika xaaladdu way degan tahay baad leedahay oo buuhoodle xaaladeedu way degan tahay way fiican tahay alxamdulilah meel waxbay maraysaa meel waxbay maraysaa ilaahay ogseediyo waan gartay marka xaaladda magaalada bal ka waran maadaama meeshu magaalo ahayd oo dee la isku dhexlaayay magaalada isku dhexlaayay dee kolley rabshadeedu iyo hawsheedu waa kolley laakiinse waqti xaadirkan way kala degan tahay waan gartay marka dadkii cisbitaallada la geeyey dhaawacyadii miya cisbitaalada dadka yaalaan waa isdhex yaalaan cisbitaalkii dhaawacii waa isdhex yaalaa dadka kale waa dad dee helo hoos kale waa isdhex yaalaan imikaba